gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ayaa sheegay in kulan howleedkani lagu eedeeyey ku dhaqanka xeerka anshaxa iyo anshax marinta garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyayaasha islamarkaana aanu hore usoo marin bahda garsoorka muddadii uu socdayna lagu soo bandhigay dhaliilaha jira
gudoomiyaasha maxkamadaha arfacanada gudoomiyaasha maxkamadaha gobolada gudoomiyaasha maxkamadaha degmooyinka ku-xigeenada xeerlayaha guud xubnaha guddiga cadaaladda gudoomiyaha maxkamadda sare dhammaan xubnaha ka soo qayb galay kulankan ama siminaarkan lagu xidhayo howl soo socotay muddo shan maalmood ah oo lagu eegayey xeerka anshaxa iyo anshax marinta iyo dibahabayn lagu samdibeegis lagu samaynayey iyo tababar lagu qaadanayay guudahaan iskugu jiray hawshan oo ahayd hawl aad looga soo shaqeeyey xubnaha ka soo shaqeeyey soo diyaariyeyna ay aada ugu ammaanan yihiin wax badanna ka anfacay kana anfici doona xubnaha tababarka halkan ku qaatay marka horeta waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudana guddoomiye hawshan waxay noo soo socotay muddo shan maalmood ah shanta maalmood horta waxaa meeshan muxuu ahaa siminaarkan uu ahaa siminaaran hore anay u arag garsoorayaashu iyo iyo xeerlayaashu midna wuxuu ahaa siminaar xeerilaaliyaha iyo garsooruhuba ay sheegayeen daliilahooga soo dhiganayeen ay qaadanayeen wixii dhaliilaha la soo jeediyo horena umay dhicin arrintaasi garsoorka ugamay dhicin waa arrin cusub waa arrin faa'iido leh garsooraha oo dhaliisha loo soo jeediyo qaatay qaatay inuu iska saxo xeeraaliyuhuna sidoo kale uu ahaa maamulka haddaan nahay wixii dhaliilay aanu leenahay ama guddi cadaaladeed waa la noo soo dhigayey annaga lafteedu dee waanu qaadanayna haddii kale hawshu ma soconayso waananu isa saxanaa wixii dhaliil ah ee jira marka la soo dhigo ayay isasixitaanku yimaadaa laakiin qofku haddii dhaliisha loo soo dhigo amase isagu uu soo dhigi waayo wixii dhaliil uu leeyahay lama ogaan karo istifaacna kama jirin meesha oo dee laskama difaacayna wixii dhaliil ah uu qofku leeyahay isagana soo dhigayay haddii loo soo dhigayna uu qaadanayay wixii uu jira markaa guddoomiye hawshani waxay ahayd hawl runtii ku cusub ama siminaar ku cusub uha garsoorka wax tar weynna yeeshay waxaanu inta badan ku koobnaa xeerkii nidaamka nidaamkii xeerka anshaxa iyo anshax marinta garsoorayaasha iyo ku-xigeenada xeeryaalayaha guud kaasi oo run ahaantii aan hore u jirin waxyaabaha ku cusub garsoorka ee inta guddoomiyaha maxkamadda sare uu xilka hayay soo la sameeyey ahaabuu ahaa wax badanna ka taray habsaamu socodka howlaha garsoorka mudane guddoomiye iyadoo shantii maalmood aan kusoo jirnay hawshaasi waxtar weyn ay kala kulmeen garsoorayaasha iyo xeeryaalayaasha ka soo qayb galayba xubnaha guddiga cadaaladuna ay fadhiyeen intoo dhowr xubnood ay nagala fadhiyeen muddadii uu socday waxaan ku leenahay si aad kelimadaada noogu uga sheegto halkan wixii dardaaran ah aada uga soo jeediso garsoorayaasha iyo ku-xigeenada xeeryaalayaha guudba falyatafadal kusoo dhowow
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina wa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wa saxbihi wasalim xubnaha guddiga cadaaladda ku-xigeenka xeeraalyaha guud wakiilka ama kursimaha ahaa madax goboleedka hay-adda u n d b master camran cabdixakiim guddoomiyaasha maxkamadaha rafcaanada maxkamadaha gobolada kuwa degmooyinka dalka jamhuuriyadda somalilan ku-xigeenada xeeraalyaha guud ee gobolada dalka bahla saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa farxad weyn ii ah inaan idinkala soo qayb galo kulan gebagebada kulan howleedkii ku saabsanaa dueegista xeerka anshaxa garsoorka somalilan iyo dhaqangelintiisa oo haddeer muddo shan i cishaa ka socday hoolkan aynu joognay hotel guuleed bilowgiisii hore iyo fuistaankiisiina aan goobjoog ka ahaa waxaan aada ugu faraxsanahay idinkala mahadnaqayaa sida aad ugu yeerateen taxamilka iyo samirka muddadaa shanta ishee ahayd eed goobjoogga u wada tihiin mar labaad waxaan idinka mahadnaqayaa shantaa cisho ee aad ka soo maqnaydeen idinkoo gobolladii dalka kala yimid reerihiin iyo qoysaskiinii ee aada usoo safarteen iyo masaafada dambe ee aada u noqonaysaan intaaba waan idinka mahadnaqayaa waxaan isku nimid hawl qaran iyo dan qaran waxaan isugu nimid adeeg aynu madawahaynay oo ahaa adeegii garsoorka waxaynu guusheeda iyo guuldaradeedaba innagaa wada leh intayna halkan fadhida iyo inta kale aynu matelayno waxaa farxad weynii ah oo aan dadweynaha somaliland u sheegayaa oo kolley midia waa inala joogaano waa gudbaya maqal iyo muuqaalba inuu garsoorka somalilan yahay garsoor isku kalsoon garsoor isku kalsoon taasoo aan uga jeedo inaanu ku niya jabayn inta xumaha ka shaqaysa ama waxa xu faafisa inaanu ku niya jabayn cadaaladuna ay tahay mid naga go-an inaanu marno annagoo qawaaninta waddanka u yaal iyo shareecada islaamka dabaqayna waxaan leeyahay garsoorka somalilan kuma niyad jabayo hadal jaraa'id layskaga qoro kuma niyad jabayo laba qof oo inta loo garqaaday kii wax dulmay koo xiri karayo miidiyaha inta soo fadhiista wuxuu doona iska samayn karayo uma jawaabayno jawaabteenu waa go-aanka iyo sharciga waa aynu ku dhaqanno waxa aan bahda saxaafadda oo arrin hordhaca waan ka codsanayaa tay inay maqlaan kuwa websaydada leh jaraa'idada garsoorku wuu madax bannaan yahay dastuurkii dalkeenna saasaa ku cad qaranku saddex waaxood oo kala madax bannaan buu yahay waaxdii fulinta waaxdii xeerdejinta iyo waaxdii garsoorka waaxda fulinta iyo waaxda xeerdejinta faragelin kama aragno waxaan leeyahay dadweynaha iyo saxaafaddu yaanay faragelin garsoorka iyo hawsha garsoorka ee maxkamadaha hortooda yaalla xukunada soo baxaya garahada qaadaya dadka oo dhan ma wada khuseeyaan labada qof ee waxay khuseeyaan loo garqaadayo dadweynuhu kantaroolka kuleeyihiin cadaaladda waxa weeye ama societygu public hearing ay helaan dhegaysi furan oo maxkamadeed taasina waa wax mar walba dhaqan u ah garsoorka somalilan marka laga reebo inta xeerku ka reebayo waxyaabaha akhlaaqiyaadka dembiyada u xun ee inay ummadda dhegahoodu maqasho sida kufsiyada iyo waxaa la midka ah xeerkaa tilmaamaya goorta iyo waktiga maxakamadda lagu dhegaysanayo ama dhegaysigeeda garmaqalku ka dhacayo ee fadhi xidhan ilaahay laguma keeno markii xaalado caafimaadoo ay jiraan xanuuno fidi kara wax layskala qaadi karo markay tahay arrin dhagaha dadka inay wada maqlaan iyo ashaxa iyo akhlaaqda diinta wanaagsan wax u dhimayay nabadgelyada waa la odhan karaa maxkamaddu kiiska waxay ku dhegaysanaysaa dadweynaha waa laga reebi karaa kasoo qaybgalkooda saxaafaddana waa laga reebi karaa laakiin waxa reeban in garsoorkiisi ala saxaafadi iska qorato oo iska hor waxay doonto iskaga sheegto runtii garsoorku dulqaad buu leeyahay arrintaa oo anigale kuma niyad jabayno wax kastoo jaraa'id cid danliga ay iskaga qorto wuu ka madax bannaayay garsoorku labada waaxood faragelinna kuma hayaan fulinta iyo xeerdajinta doona dadweynaha iyo saxaafaddana waa ka madax bannaannahay mar haddaanaan u niyadjabayn waxaa sharaf weyn inoo ah inay maanta dadweynaheenu maqlayaan garsoorkeennii oo dhaqangelintii xeerkii cashax ee lagu dhowraayey akhlaaqiyaadkii garsoorka haddii garsoor ama xeraaliyo ku xadgudbo xeerka wixii lagu dabaqayay iyo wixii qaban lahaay uu mudan lahaa iyo dhaliishii garsoorka oo dhaliishii ay lahaayeen qiraaya intii jirtayba oo si transbarana miidiyaha uga sheegaya ama go-aanadooda ugu darayba aynu hadeer akhriyaya cabdillaahi waa arrin hordhac u ah oo inagu uguba oo inagu cusub ilaahay baana yidhi qur-aanka kariimka ah cadaaladda iyo xaqaba ha la sheego yaan la qarin isku markhaati fura qof naftiisa waa inu ku markhaati furo markaasuu shi qiimo yeelanaya maxaa kaa qaldan maxaa kaa xun hadeer shanta cisho waxaa la qiimaynayay garsoorkow xelalkeenii kala duwana ama xeerkana noqoto ama qawaaninta kaleba ha noqotee mas-uuliyadihii ay lahaayeen guddoomiyaashu kii garsoore lahaa kii xeraariya lahaa maxaa inaga dhiman ee aynu ama ilownay ama aynaan ku dhaqmin ama aynu wax laga bedelo oo lagu soo dabaalo sidii sharcigu ahaa u baahan inaynu taa isqirno oo shantaa cisho aa ka wada hadashaan iyo xeerkan waajibkii ka dhalanayay sidii dadweynuhu u helan lahaayeen fursaddii ay ku caban lahayeen garsoore sidii looga caban lahaa xeeraaliya sidii looga caban lahaa markuu xeerkeenu gofiya qawaaninta waddanka dariiqii la soo marin lahaa cabashadu shararkaygii ay soo maraysay heerarkii kala dambeeyey waajibka guddoomiyaasha iyo mas-uuliyadda maxkamadu ay ku lahaayeen sidii laysula fahmi lahaa laysula jaan qaadi lahaa waa arrin aad u munaasano u muhiimsan ummadduna waxaan ku qalacda baan leenahay garsoorkaygu maaha garsoor ishuursanaya garsoor albaabadu isu idiin furan yihiin markay dhegaysiga joogto iyo hadday tabasho tahayba xafiiskii guddiga cadaaladdu idiin furaya albaabadiisu xeerka ashaxa guddiga ashax marinta garsoorka iyo xeraalayaasha uu fursad siinayo qofka dadweynaha ee muwaadinka ah iyo qofka ajaanibka ah iyo qofkii dan cadaaladeed iyo adeeg cadaaladeed laga xumeeyeyba dariiqii soo mari lahaa tilmaamaya waxaan leeyahay yaan taas loo qaadanin oo dhaliishii halkaa laga soo jeedin lahaa ee guddi baariseed loo diri lahaa ee guddoomiye maxkamad gobol ka soo bilaabmi laha ee mid degmo ka soo bilaabmi laha mas-uuliyadii maxkamadaha iyo ku-xigeenadii xeraaryaha guud dariiqaas soo mari lahayn yaan jaraa'idka iyo websaydyada loo adeegsanin yaan loo qaadan garsoorku inuu istifaaci karia yahay waxaanu ka soonaynaa inaanu dhex galno fadeexad iyo ceeb dad badan oo istaagila inaan jawaabno oo sharciga iyo waddanku leeyahay qabanayo xeerka habka xeerka ciqaabta uu qabanayo oo aan la ogolayn garsoorka in la ihaanaysto garsoorku ihaano cidna kama aqbalayo qofna kama aqbalayo waaxa kaloo maamulna iyo hay-ada kalena kama aqbalayo walo kuwa aanaan waxba aanaan ka aragba oo dawladdu ay tahay hal orgaanigoo wada shaqaynaya ceebka lama kulano waxda funtiya waxda xeerdejintaba waxaan leeyahay dadweynaha meelaha midiyaas ka hadlaya wax doolaan ka hadlaya inuu la xisaabtan jiro waddanka waxaa la iskula xisaabtamaya sharci iyo qaynin uu yahay qofkuna qof ka macsuumi maca saxaafadda weynka ay hortaagan ee imaqlaaya mastar xuuto waxaan leeyahay xad magaci mua soomaalis ma hayn iga raallaaho naalis naalis waa iska macruuf waxaan leeyahay waxaa xeer baa inoo dhexeeya sida afka dembi loogu galo haddaad qof caydo afka uu dembi u yahay ayaa qalinkuna haddii caydii afka laga horreeyay qalinka lagu qoro wax dhifreenisa udhaxaynaya iima muuqato xeerka nuunka ciqaabta guud qof macsuunka ah oo layidhi qofkaa dembi ma qabanayo ma jiro waa wada ogsoon waa wada caalamiya qalinkuna xad buu leeyahay waa la ogol yahay xorriyat lqowl daliisha waa la ogol yahay in si aslubeed loo sheego iyadoon loo gafayn xorriyadda iyo iyo sharafta cidda kale hadduu mas-uul qalan yahayna waa waaba kasii culus tahay hadduu qof shiciba yahayna waaba kasii culus tahay annagu waanu jecelnahay oo waa ilaalinaa inaan saxaafadda mihnada ayaan iyo fikirkaas saliimka aan lagu qabsanin oo kuma laguma degdego oo run ahaantii garsoorkeenu wax badan baynu u xeerinaa eegna waxaan leeyahay xeerkiina ashax xeerkeenu kalula mid yahay dee anshax marintu iyo demigu waa kala duwan yihin wixii anshax marin heerkeeda gaarsiisan heerkiinu idi qabanaya oo dee ruksada iyo mihnadaha iyo halkaad ka qaadateen dee idinkuba waa ismarin kartaan waa leedihin urur baa leedihin laakiin wixii ka baxsan ee dembi gelaya de taasi waxay noqonaysaa in la iska ilaaliyo sida dadka kalaba iska ilaaliya guri iyo gabagabo waxa aan u mahad celinayaa hay-adda u n d b oo runtii nooga soo dhowo hay-adaha kale marka garsoorka la eego inala daba joogtay ilaa two thousand four ama kasii horeysay taageero two thousand two taageero iyo tababar iyo adeegba intii awoodooda ahayd inaynu ka faa'iidaysanina wax la hubo weeye allahuma salli calaa maxamed waan u mahadnaqayaa waxaa kaloon mahadnaqayaa dawladdeenna oo dadaalkeeda wada waa ogtihiinoo madaxweynuhu garsoorka maxkamadii saraa laga bilaabayey dhismaheeda haddeer waa bilaabmay horuu noogu ogolaaday waa la wadaa waa la dhisayaa wixii gobollada baahiyaad ka jirana dee qaab aslubaysan dawladdu waa ka warqabtaaye imika infrastructurekii kale ee waddooyinkii waxbaa hadda lagu mashquulsay waxaan filayaa iyana in la soo gaari doono haddeer waxaan u mahadnaqayay wasiirka maaliyadda oo maalin lagii tegay maxkamadda hoose gobolka iyo maxkamadaha rifacaanka soo maray runtii cabdixasan waa la kulmay waa u mahadnaqayaa waa dawlad waxqabad oo inteedii runtii cimrigeedu jiray in ka badan tartay wuu soo arkay ballanqaaduu sheegay mas-uuliyiintii maxkamadda faysal iyo cabdirashiidba daylka maxkamadda inuu horta marka hore haw way dalku doorasho iyo waxbaa kusoo oo misaaniyada ku jira iyo qalabayntii iyo xabiisadaba waa waan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa magacii xukuumaddu ku socday haddaana xukuumadda somaliland baane sidaasi la mida wuxuu ii ballan qaaday in maxkamadaha kalena kolba awooddu siday tahay inay iyana saasoo kale usoo mari doonaan oo indhahooda ugu soo arki doonaan oo waxqabadkooda ka bilaabi doonaan waana ku mahadsan yihiin waxa aan leeyahay dee kulanku si fiican buu inoogu xidhan yahay aynu ballanqaadyada aynu samaynay oo filno oo fulino oo qofna iyaan loo qarin dhaliishiisa kolay aniga ku tahay haddaynaan inagu isdariirin oo aynaan isqaban maxaa naga dhiman maxaa inoo qabsoomay maxaaynu ku qaldannahay waa inaynu inagu garooshiya bixinaa waan ka garaabaynaa intii aanu ognahay inaanu wax ka qabanno dadweynaha waa u ballan qaadayna inaanu saxnoog hagaajino wixiina lagu dhaliilaya ee jira annana waan ka garaabaynaa wixii aan jirinay hanaa laga daaya baanu leenahay oo ha loo iimaansado garsoorku ha la sugo waa taarashada kala dambayse waana salaamantii wasalaamu calaykum waraxmat ullahi